halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliytobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa siddeedda bisha julaay sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinku haya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana dhegaystayaal waxaa ka mida israa'iil oo kordhisay weerarada cirka ee marinka khaza iyadoo ku hanjabtay in ciidankeedu uu duulaan dhinaca dhulka ah ku geli doono khaza si loo joojiyo gantaallada uga imanaya xamaas
waxaa kaloon idiin haynaa maxkamadda ciidamada soomaaliya oo dil ku xukuntay qof qorshaynaya in isku qarxiyo muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan booliska magaalada caruusha ee tanzaniya oo laba qof uu soo qabtay qarax ay lix qof ku dhaawacmeen oo xalay ka dhacay halkaasi waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd amuurihii maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
israa'iil ayaa duqayn dhinaca cirka ah ka geysatay marinka khaza iyadoo ay suurtagal tahay inay qaado duulaan dhinaca dhulka ah ujeeddada weerarkan ayaa lagu macneeyey inuu yahay jawaab ay israa'iil ka bixinayso gantaalla ay sheegtay in kooxaha falastiiniintu ay ku rideen dhinaca israa'iil ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen konton goobood oo isugu jiray guryo iyo goobaha laga soo rido gantaalada oo ku yaala marinka khaza saraakiisha falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal qof ay ku dhaawacmeen duqaynta afhayeen u hadlay ciidanka israa'iil ayaa sheegay in duqayntan ay hordhac u tahay duulaan dhinaca dhulka ah oo ay suurtagal tahay in ciidamada israa'iil ay ku galaan gudaha marinka khaza taangiyada dagaalka israa'iil ayaa la arkayay maanta oo salaaso ah iyada oo lasoo dhoobay xadka marinka khaza madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isku diyaarinaya inuu aqalka koongareska ka codsado laba bilyan oo dollar oo wax kaga qabto qalalaasaha ka taagan dadka muhaajiriinta ee dalkan ka soo gelaya xuduudda uu la leeyahay dalka mexico xili ay kumanaan caruur ah oo aan wadanin waalidiintood ay soo gelayaan waddankan kharashkan cusub ee deg deg ah ayaa la filayaa inuu madaxweynuhu ka codsado koongareeska maanta oo talaado ah waxaana lagu bixin doonaa dhismayaha dhismayaasha xarumo lagu hayo dadkaasi iyo dhinaca sharciyada iyo weliba xoojinta amniga xuduudaha master obama waxaa kaloo la filayaa inuu ka codsado koongareeska inay siiyaan xoogayaha amniga gudaha j johnson awoodo uu degdeg ugu masaafuriyo caruurtaasi madaxweynaha ayaa maanta u safraya gobolka texas inkastoo aysan qorshaha ugu jirin inuu booqdo xuduudda balse waxa uu qalalaasaha kala hadli doonaa saraakiisha gobolka texas war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska iskuduwaha gargaarka bini'aadanimada qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaaladda abaaraha ee ka jirta soomaaliya ay uga sii dartay mushkiladii cunnada ee hore u jirtay filip lazarini ayaa sheegay oo isagu soo xiganaya war-saxaafadeed shalay ay soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay oo looga digay xaalka cunto iyo ammaan ee soomaaliya bilaha soo socda waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la helo lacag dheeri ah oo gargaara oo gaaraysa toddoba boqoloo milyan oo dollar lacagtan ayaa tan iyo dhammaadkii sanadkii labada kun iyo saddex tobankii lagu talagalay in lagu kaalmeeyo dad ka badan laba milyan iyo bar dad ah oo cunnoyari hayso mas-uuliyiintan hay-adaha bini'aadanimadu waxay walaac ka muujiyeen xaaladda nololeed ee in ka badan saddex boqol saddex boqol iyo konton kun oo qof oo barakacyaal oo ku nool magaalada muqdisho xilli ay jirto geerida caruur ka yaryar shanta sano iyo nafaqo darro
duufaanta nuguri oo sii daciifaysa ayaa hal qof ku dishay dalka jabaan inkastoo ay weli garaacayso jasiiradaha koonfurta ku yaalla ee okinawa dabayshaasina waxay goysay korontadii waxay kaloo dhaawacday ugu yaraan toban qof inkastoo saraakiishu ay hoos u dhigeen khatarta ka iman karta duufaantan haddana dadka degan jasiiradda waxaa lagu dhiirigeliyey inay qaxaan iyadoo ay da-ayeen roobab lxaad leh iyo dabaylo ku socda boqol iyo sagaashan iyo afar kilomitir saacaddii inkastoo ay saraakiisha saadaasha hawada ee dalka jabaan ay ka digeen in mawjadaha biyaha ay gaadhi karaan ilaa afar iyo toban mitir haddana nin nin lixdan iyo laba sano jir ah oo kalluumaysato ah ayaa geeriyooday kadib markii biyuhu ay ka tuureen doontiisa khubarada saadaasha hawada ayaa sheegtay in duufaanta nuguri ay filayaan inay ku dhufato jasiiradda kyushu halkaasi oo ay ku yaalaan laba warshadood oo hubka nucleerka duufaantan ayaa la filayaa marka ay xawaaraheedu qabowdo toddobaadkan dhammaadkiisa inay ku dhufato jasiiradaha honshu oo ku- oo ay ku yaalaan magaalooyinka waaweyn ee tokyo iyo osaka
xiisada siyaasadeed ee afghanistan ayaa cirka isku sharartay salaasadii maanta kadib markii murashaxa madaxweynenimo cabdalla cabdalla uu sheegtay inuu yahay qofka ku guulaystay doorashada kasakoo natiijooyinka hordhac ah ee lagu saadalinayo inuu guulaysan doono dhigiisa ashraf khani isagoo kula hadlayay kumanaan taageerayaashiisa magaalada kaabul ayaa cabdalla cabdalla waxa uu sheegay in uu diidan yahay natiijooyinka hordhac ah ee la sii daayay isniintii taasoo muujinaysa in khani uu ku hogaaminayo boqolkiiba saddex iyo toban codadka dadka cabdalla ayaa ku adkaysanaya inuu yahay ninka ku guulaysan doona iyadoo aysan shaki ku jirin wuxuuna wacad ku maray inuu qaadi doono ama qaadi doonin waxa ugu yeeray ku shubasho
maxkamadda milatariga darajada koowaad ee dowladda soomaaliya ayaa xukun dila shalay ku riday caawiye axmed jaamac oo shan iyo labaatan sana jir oo lagu helay inuu ku lug lahaa qaraxii sideedii bishii nofembar ee sanadkii hore lala beegsaday hoteelka makaal mukarama ee magaalada muqdisho ninkan ayaa la qabtay kadib markii qaraxu uu qarax ku rakibnaa kombyutar laabtoob ah oo uu watay uu sidii la rabay u qarxi waayey daqiiqada kadibna qarax labaad ayaa ka dhacay banaanka hoteelkaasi kaasoo dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen khadka telefoonka ee muqdisho ayaan galabta kula xiriiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad liibaan cali yarow
bismillahi alxamdulilah wabacd shalay taariikhdu markay ahayd todobadii bishii toddobaad laba kun afar iyo toban ee maxkamadda ciidamada qalabka ee darajada koowaad waxay u fariisatay dhacdaqaabeedkii loo haystay caawiye axmed jaamac labaatan shan jir ah marka isagoo lagu soo eedeeyey in uu qarax uu geystay hoteelkii makal makal mukarama oo qaraxa u geystay ayaa lagu soo eedeeyey marka maxkamadda intaan la keenin waxaa la sameeyey hay-adda nawansiyadda qaranka ayaa waxay samaysay baaris dheer oo muddo qaadatay insaan umalaynayo oo aan xaqiiqsanahay muddo oo sagaal bilood oo kala qaadatay ayaa la sameeyey eedeysanaha asna qiraaluu ahaayba qiraaluu ahaa inuu shabaab ka mid ahaa oo kasoo kacay dhanka burco oo yimid meel meel la dhahay buuramareer tababarno meesha uu kasoo qaatay muddo oo saddex bilood ah una una soo tababartay qaabka wax loo qarxiyo sida laabtoob oo kale oo u bartay in wax loogu qarxiyo ayuu soo bartay kadibna muqdishoa lagu soo celiyo hotel makal mukarama ayuu qarax ku geysay waa gartay waxaad ii sheegtaa n marka laga yimaado qiraalkiisa caddaymaha aad soo bandhigteen wax iiga sheeg kuway ahaayeen cadeymaha aan kuusoo bandhignay waxay ahaayeen videoga ama ama ama camera qabatay oo oo oo oo hotelka cameradiisa ayaa waxaa waaye duubtay habka asaga oo masalan asaga iyo ninka koofida watay iyo nin kala buurano oo camerada xalay soo saartay operationka way wada fuliyeen caawi asana wuu qirtay markaan weydiinay ninkaan oo meesha ku sugay anaga maxkamadda ciidamadahay waxaan rabnaa inaan wax kaa qorno siday wax u jiraan adoo ilahay kacabsada noo sheeg wuxuu qirtay caawi asaga dhibkaan inuu geystay ninkaan oo qarxayo oo dhacayo aana dhaawacna gaarin waxayna firmi gaarin asaga inuu yahay asaga inuu yahay ayuu qirtay ayuu ayuu ayuu ayuu qirtay marka waxa waaye camerada ayay ahayd oo oo oo oo oo oo hoteelka cameradiisa ayaa soo- aa, ayaa soo qabatay intaas waa gartay waxaad noo sheegtaa marka ninkan eh, qaraxa uu geystay cidda wax ku noqotay sida tooska ah waxa waaye sarkaal ka mid ah saraakiisha soomaaliyeed oo ka tirsanaa eh, hay-adda baarista c i d ayaan ka xasuusta hadda soomaali badanna oo way meesha waa ku baaba'day eh, kuwa ilaaliyaasha oo ilaalada hoteelkana meesha way ku dhinteen marka wax la koobi kara ma ahayn hantiyaa meesha ku baaba'day marka waxa hantida waxaa ku muhiimsan nafta meesha go-dayo oo asaga ugu talagalay oon soo tababartay inuu du- dilo oo xaq uu ku dilo waa sabab jirsan laakiin eh, eedaysanaha waxa waaye markaan wareysanaynay wuxuu is- u u bandhigayay inuu asaga ka qoomanaynayo laakiin waxa waye anaga waxaan ku fulinay xaqii lagu lahaa oo asaga dhigti uu geystay ah inuu dadkaas baabiiyey asna uu qirtay ayaan ugu xukunnay dil toogashaha maadaama qofkii naf naf dila la dilayo waa gartay oo la- shareecada islaamkana ay sheegtay waa gartay laakiin sida aan maxkamadda shalay ka dhageystay n qaraxa uu ninkani geystay sidii uu rabay umuusan qarxin laakiin qaraxa ay dadka badan ku dhinteen wuxuu ahaa qaraxii xigay kiisa ee ka dhacay bannaanka hoteelka saa sax miya maya maya warka warka aad dhegaysatay waxa waaye qareenka qareenka warkiisa waay anaga qareenka warkiisa inaan sheegno xaq ayay nagu tahay qareenka ayaa wuxuu sheegay wuxuu dhahay eh, eedaysanaha aniga aan wakiilka aan u ahay aan difaaco waajib igu ah waxa waaye qaraxiisa dhib ma geysan eh, qara- eh, waxa qareenka warkaas dhahay anaga ma dhihin qareenka wuxuu sheegay aragtidiisu uu tilmaamay wuxuu dhahay aniga eedaysanaha difaacaayo qaraxa asaga uu geysay dhib ma geysanin qareenkaa dhahay laakiin maxkamadda waxaa u caddaatay caawiye dhibka asaga inuu geystay asagana karaaxa uu yahay maxkamadda sidaas darteed dilsay ku xukuntay waa gartay sida ka muuqata cajaradda oo meelo kala duwan eh, laga daawaday qof kale ayaa jiray oo la socday en, ninkan oo labtobka waday qarxi doona en, marka qofkaasi xagee buu ku dambeeyey caawiye sida uu sheegay caawiye wuxuu leeyahay ninkan asaa bowlamara iga soo waday muqdisho asaa i keenay gurigiisa asaa i geeyey marka gurigiisna ma aqaani ninkina waxa waaye kamerada aad fiirsatayna bila- markuu intuusan qarax dhihin ayuu albaabka ka baxay lama qabano ilaahi subxaana watacaala waxa waaye wa- gacanteena ma soo gelinin waaba u baxsaday ninkaas lama yaqaano meeshuu jiro inuu muqdisho joogo iyo inuu ka baxna sheegi karno markaan dhahnay eedaysanaha hadda xirnaa meeshuu joogo noo sheeg u dhahay aniga muqdisho waa ku cusbahay ma aqaani marka e, e, e, waxa waaye hay-adaha nabadsugidda iyo iyo si ay dhiidayo ninkii suurtagal uma naqan inay soo qabtaan mana sug insha allah waan la soo qaban doonaa waa gartay laakiin hay-adaha ammaanka iyo idinkuba qofkan baxsaday eed ku tuhmaysaan inuu la maleegay weerarka oo sawirkana ku jira cajaladda fiidiyowga ee hadda aad sheegtay inuu baxsaday maxaad warbaahinta ugu daabici weyseen sawirkiisa si gacan la idinka siiyo haddii aad doonaysaan in lasoo qabto maya hay-adaha waa waa arrimo oo amni aaweed ayaa waxaa loo sameeyey hay-adaha dadka oo suurtagalka ah oo la- la yaa- laga yaabo dadkaas ninkaas inay calaaqana leeyihiin loona maleeyo meelaha asaga u badnaa sida uu ninka eedaysanaha tilmaamay ayaa lagu raadinaya haddii la shaaciyo ninkaana waxay noqonaysaa baxso in la dhahoyo haddii aan idaacadda aan kusii dayno waxaan ugu talagalnay in anaga sawirkaadaan haysanaayo baxso inaan dhahayna iy ayay noqonaysaa marka arrin amni aaweed waxaan ugu talagalnay in la qariyo sawirkiisa dadka macquul meelaha oo elboorka oo kale oo dawladda dadka u shaqeeya in la tuso laakiin shacabka haddii la tuso waxay leeyihin iyo sawirkaaga lasoo bandhigay iska baxso waaye n su-aashay ugu dambaysa kasokow kiiskan hadda aan ka hadlayno sideedaba maxkamadiina militariga aad baa loo cambaareeyaa sidaad ogtahay hay-adaha xuquuqda aadanaha n dadka lagu helo kiisaska dilka ee culus n ma ka fikirta inaad muddo siisaan oo marka lagu helo xukunka iyo marka xukunka la fulinayo inay muddo dheer u dhaxayso si haddii caddaymo kale la helo ama kiiskii sidii noqon waayo ee qofkii aan dil loogu fulin dilka oo aan wax la soo celin kara aan ahayn si fiican si fiican saa sheegta waaye qof haddii dil lagu xukumo isla markii haddii la dilana wax lama soo celinta waa saa sheegta waaye Eh, maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa waaye horta mucaaradkeeda ama dadka wax ka sheego aaday u badan yihiin iyagoo dadkaas la dagaalamaayo isha keliya maanta soomaaliya u furan oo am- xagga amni ama xadda xagga cadaalad ay tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida annaga waa siinaa muddan siinaa eedaysanayaasha lasoo eedeeyo maxkamaddana ku xukunto dilka markii ku caddaado lagu xukumo maxka- eh, eh, dilka lagu xukumo muddo ayaa la siiyaa waxa waaye qofka xaq wuxuu leeyahay maxkamadda darajada koowaad markay xukunto inuu qaato rafcaan muddo bil uu haystaa qofkaas bil kadib haddii rafcaan uu qaato waxa waaye uu ku qanco oo matalan uu ku qanci waayo kiiskii maxkamadda darajada koowaad qaaday tansaro u gudbaa tansaro waxaa laga yaabaa kiiska inta lasoo baaraayo oo wixii isugu keena markhaatidii bil inay qaataan suurtagale haddii maxkamadda sare ay waafaqdo waxa waaye madaxda sare hadii loo gudbinaa laakiin maxkamadda ciidamada oo oo qalabka jira awood uma lahan in qofkay xukunto isla markiina ay ku fuliso awood uma lahan
kaasi waxa uu ahaa liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee milatariga soomaaliya wuxuuna iigu warramayay khadka telefoonka ee muqdisho
halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a israa'iil ayaa kordhisay weerarada cirka ah ee ay ku qaadayso marinka khaza kadib markii ururka xamaas uu mawjado gantaalla ku tuuray dhinaca israa'iil xukuumadda israa'iil ayaa ka digaysa inay qaadayso duulaano militari oo dhinaca dhulka ah oo ay ku geli doonto khaza wariyaha v o e da ee qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray ugu yaraan toddoba qof ayaa geeriyootay kadib markii ciidamada israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ghaza duqaymo xagga cirka ah oo ka dhan ah ururka xamaas ee reer falastiin wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay in dadka ku dhintay duqaymaha maanta israa'iil ay ka fulisay marinka ghaza ay kor u dhaafayaan toddoba qof halka dhaawacuna ay ku sheegtay toddobaatan qof oo u badan dad rayid ah saraakiisha caafimaadka ee reer falastiin ayaa sheegay in afar ka mid mid ah dadkaasi inay geeriyoodeen kadib markii diyaaradaha israa'iil ay gantaal la heleen gaari ay dad saarnaayeen bartamaha magaalada ghaza sidoo kale duqaymo kale oo ay fuliyeen diyaaradaha israa'iil ayaa waxaa ku geeriyooday taliya ciidan iyo laba dagaalyahan oo ka tirsan ciidamada ciisudiin al qasaam ee garabka milatariga ee ururka xamaas wararka ka imaanaya magaalada ghaza ee dhulka reer falastiin ayaa sheegaya in toddoba qof oo rayd ah ay geeriyoodeen kadib markii diyaaradaha israa'iil ay duqeeyeen guri ku yaala khan yunis ee koonfurta magaalada ghaza taasoo tirada geerida ka dhigaysa mid gaaraysa afar iyo toban waa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah warbaahinta wadamada carabta afhayeen u hadlay ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay suuragal tahay in ciidamo dhulka ah ay u diraan marinka ghaza waa haddii howlgallada ay sii socdaan Over the last few weeks, hundreds of such rockets have been fired. We have repeatedly warned Hamas that this must stop and the afhayeenka ciidamada israa'iil oo ka hadlayay duqaymaha ay ku hayaan marinka ghaza ayaa yidhi toddobaadyadii ugu dambeeyey boqolaal gantaalo ayaa nagula soo tuuray waxaana in badan ku celcelinay digniin ah in xamaas ay joojiso haddaba ciidamada difaaca israa'iil ayaa haatan ku howlan sidii ay u soo afjari lahaayeen gebi ahaanba Israel Defense Forces are currently acting to put an end to this once and for all.
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda israa'iil moshi yalon ayaa ka digay in howlgallada duqaymaha ay sii wadayaan maalmo kale haddii xarakada xamaas aysan joojin gantaalaha ay ku soo tuurayso dalka israa'iil ciidamada israa'iil oo weerarka ay ku hayaan marinka ghaza ku tilmaamay howlgalka difaaca xuduudaha ayaa sheegay inay duqeeyeen bartilmaameedyo kor u dhaafaya boqol iyo konton oo ay ka mid yihiin goobo laga soo gano gantaalaha iyo guryo ay leeyihiin maleeshiyaadka ururka xamaas dhinaca kale maxamuud cabbaas madaxweynaha maamulka falastiin ayaa ugu baaqay dowladda israa'iil inaysan cirka ku shareerin xiisadda ka alowsan marinka ghaza sababtoo ah buu yidhi waxa ay burbur xooggan u geysanaysaa mandiqada guud ahaan afhayeen u hadlay ururka xamaas ayaa isna dhinaciisa ka sheegay in shacabka reer falastiin xaq ay u leeyihiin inay iska difaacaan waxa uu ugu yeeray weerarka gardarada ah ee israa'iil نحن أكد أن شعبنا وقوى المقاومة هي في حالة الدفاع والحماية حماية الشعب afhayeenka ururka xamaas abuu zuhri ayaa yidhi annagu waxaan u shaqaynaynaa shacabkeenna waxaan ku jirnaa xaalad iska caabin ah waxaana difaacaynaa shacabkeenna waxna nagama qaadayso handadaada iyo weerarka cadowga waxaan xaqiijinaynaa ayuu yidhi inaan diyaar u nahay inaan iska caabinno weerarka cadowga أكد على جاهزية المقاومة في مواجهة هذا هذا العدوان xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi ayaa dhinaciisa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan fadhi deg deg ah oo ku aadan xiisadda ka alowsan ghaza waa sida uu baahiyey tv-ga qaranka masaarida si kastaba ahaatee waxaa isa soo taraya baqdin ah ciidamada dhulka ee dowladda israa'iil inay gudaha ay u galaan magaalada ghaza ee reer falastiin kadib markii xukuumadda israa'iil heegan ay gelisay ciidamo kor u dhaafaya kun iyo shan boqol halka taangiyo iyo hubka nuucyadiisa kala duwan loo soo daabulay dhinaca xuduudda marinka ghaza xuseen saxnuuni v o a khahira
sideed qof ayaa ku dhaawacmay weeraro bambaan oo xalay lagu qaaday maqaayad ku taala magaalada caruushe ee dalka tanzaniya taliya ku-xigeenka booliiska tanzaniya ahna taliyaha dembi baarista ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay laba qof oo weerarkaasi lagu xiriirinayo booliiska ayaa sidoo kale sheegeen weerarkani aan u ahayn fal argagixisa islamarkaana ay baaritaano socdaan daawuda weys ayaa warbixinta inooga diyaariyey taliya ku-xigeenka booliska tanzaniya ahna taliyaha dembi baarista isaya jumangulu ayaa v o a u xaqiijiyey qaraxa ka dhacay goob maqaayada oo ku taala bartamaha magaalada caruushe waqooyiga tanzaniya Yeah, eight people were injured. One of them very seriously injured. Uh, so far, two people have been arraigned by.
siddeed qof ayaa dhaawacmay mid ayaana xaaladiisu daran tahay goobta uu qaraxa ka dhacayna waa maqaayad caan ah oo cuntada iyo dhaqamada bulshada hindida ee ku dhaqan tanzania ay isugu tagaan waxaana loo yaqaanaa maqaayadaasi vama isla markiiba booliska ayaa goobtaa u gurmaday waxaana haatan gacanta ku haynaa laba qof oo baaritaanu ku socdo kuwaas oo magaalada laga soo dhex qabtay qaraxa kadib mistangulu ayaa sheegay in weerarkan aanu ahayn mid argagixiso booliskuna rumaysan yahay inuu ahaa faldembiyeed caadi ah oo weli gacanta ay ku hayaan baaritaankiisa lana soo bandhigi doono natiijada marka baaritaanka uu dhammaado magaalada caruusho ah magaalo muhiim ah oo xarun u ah ururka iskaashiga bariga africa ee e a c ayaa tan iyo sanadkii hore waxaa ka jiray falal qaraxyo lagula beegsanayo goobaha ganacsiga kuwaas oo qalqalgeliyey nabadgelyada shacabka iyo magaalada intaba
in Arusha, there have been since last year to now almost uh, 60 incidents involvement exploration. Uh, well, uh, we are trying our ve- best to...
magaalada caruusha tan iyo sanadkii hore waxaa ka dhacay ilaa iyo lix qarax taana waxaan odhan lahaa waa nasiib darro waxaan dadaal weyn ugu jirnaa inaan xaqiijinno in magaalada ay nabdoon tahay nabadgelyadu waxay inoo leedahay muhiimad weyn waana ka hortegaynaa wax alaale wixii falal amni darra ah oo degaanadaasi ka dhacaya taliyaha ayaa sidoo kale sheegaya in fal kale oo dhowaan magaalada uu ka dhacay weerar lagu qaaday hogaamiye ka tirsan diinta islaamka oo magaciisa la yidhaahdo sheekh cali sawdi markii gurigiisa rag aan la aqoonin ay bambaano ku tuureen waxa uu sheegay in booliska ay gacanta ku hayaan ilaa iyo lix qof oo lagu xiriirinayo weerarkaasi waxaa iyana jira sida uu sheegay mistangulu taliya ku-xigeenka booliska ee tanzania in ilaa iyo shan iyo toban qof oo kale ay gacanta ugu jiraan ciidamada booliska kadib markii lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen weeraro magaalada horey uga dhacay booliska tanzania ayaa sidoo kale sheegay inay caruusha iyo magaalooyinka kale ee waddanka ay ku dhiirigelinayaan bulshada inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana qalabka loo yaqaano c c t v ee duuba muuqaalada lagu xiro goobaha ganacsiga iyo meelaha kale ee muhiimka ah warbixintii daawud aweysuu nooga diyaariyey qaraxii ka dhacay magaalada caruusha ee dalka tanzaniya
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a bamgacmeed ah lagu weeraray goob cuntada laga cuno oo ku taalla degmada wajeera dalka kenya ayaa waxaa ku dhintay hal qof lix kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkan oo ilaa iminka aan la ogeyn cidda geysatay ayaa qayb ka ah weeraro xidhiidh ah oo wajeer ka dhacay kaasoo ay dad badan ku dhinteen haddaba sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula wareystay ee magaalada wajeer kula xidhiidhay cabdilaahi macalin xaashi ama cabdilaahi macalin xuseen oo ka mid ahaa odayaasha degmada wajeer waxayna weydiisay xaalka wajeer sida uu iminka yahay
ahaan guud ahaan waa ay degan tahay inkastoo dagaala qabaa'il ay ka jireen berihii marka soo dhaafnay dhinacan mandera iyo wajeer xadiidka udhexeeya oo dad badan ay ku dhinteen labada dhinac hase ahaatee hadda madi laba wiigan wax dhib oo ka dhacay dhinacaas ma laha labada dhinac nolol ay ku baaqeen gaar ahaan fadhigaa jira wiigan hadda soo dhaafnay marka koreeyska gudbo xalay magaalada waxaa ka dhacay qarax gacanta laga soo tuuri niman ureysan lugayna ay ku tuureen dad meel ku caweyna boor abaari labada nimo dadka isaga ahayna halka waxaa ku dhintay lix ruuxna waa dhaawac halkaasna markii isbitaalka lageed geeriyooday dadka ayaga ahayna goobtu ay ka baxsadeen oo wax ma jiraan waa tahay dadka caweenayey ee lagu tuuray bambada gacanta maxay ahaayeen waa dad goob laba saaca meel ku caweyna oo dadkan kenya oo meel iskugu imaado meel fadhi oo waxyaabahan jirka meel ku korsanay dad aynkaas ay ahayn oo kooxa oo xidda oo raggi balcaan ba iskugu jiro ma mas-uuliyiin dowladda ah ama askar ciidan baa ku jiray maya wax mas-uul oo ku jiro ma laha dad shacab ay ahaayeen wax askar oo meesha joogaana ma jirin wax loo qabtay ilaa iyo waktigan qaraxaasi xalay wax loo qabtay oo hadda gacan ku jirona ma laha cidda hadda sheegatay oo fulana ka dambaysa hadda loo caddayn karana malaha markii oo laga reebo qarxayaa ka jira iyo dhibaatooyinka adduunka ka jiro qayb ka mid ah inay tahay baan marinayna cid loo qabtina malaha cid hadda sheegatoon kaba rahaynana malaha lixda qof ee dhaawaca qofka dhinta mooye dhaawacyo noocee ayay qabaan ma dhaawac fudud mase dhaawacyo culus baa soo gaaray qaarkood dhaawacooda fududa tirigaa soo gaaray qaarna xoogaa dhaawac culus ay leeyihiin laakiin wax hadda halisa oo inay ujeediyadaan laga baqayo inay jirnaan filaa inta fanaani kordeyin dadkii ka wareysto securityka baabilsanaan marka dadkii qaraxaasi geystay ma lugahay ku socdeenoo way carareen mise baabuuray wateen maxay la socdeen lugahay ku socdeen dad saddex ruux ay ahaayeen oo lugaha waa lugeynayeen dadkaas gaari ma ay wadanin in kastoo dadka marka hore boorka aan helna gaari ay wateen nagoo dhahay marka dambena been ay noqotay gaari yaro taksi ah meesha asagana mar ay ay ku kulmeen gaariga asaga raashe a gaari markaas qaraxan ay ka dhaqan nimankan raashe ay tuureen hataa gaarigii raashe a gaari marka nimanka calaa kulli xaal warki confirmkiisa waa dad lugayna oo gacanta ka tuuri bamadaas ay ahayn ma weyaan dad gaari wata ma aheen waa tahay cabdulaahi macalin xuseen bal waxaad ka warantaa marka qaraxaasi xalay ka dhacay gudaha magaalada wajeer saameyn intee leeg buu ku yeeshay noloshii ammaankii iyo guud ahaanba xaaladii dhaqdhaqaaqay magaalada walaahi baa af keenay maxaa yeelay dad waktigii soom ahaa la joogay oo afurta dardiis ah oo liisu diyaarinayay taraawiixda iyo masaajidyaha oo banaanaha lagu caweynaay wax dhibaataa oo hadda wiilkaas iyo wiilka ku horreeya oo ka dhacay magaalada gudaheeda ma jirin magaalada xoogaa deganaa ka jirtay marka qarax haddeeda u shaqaray markaa dhibkaas dhacay dadka argagaxa ku dhacay waa la kala cararay hataa kuwii masaajidyaha taraawiixda u dukunaya qaar lay bidoomeen inkastoo laga dukunay masaajidyaha hadda magaalada waxay saamaysa xagga ganacsiga noqotaa xagga taraawiixda noqotaa xagga iyo sisaadka iyo ganacsi aynay noqotoba xal magaalada waxaa ku waxaa ku dhacay argagax laakiin ilaahay inta lagu maadiyo dhibaatada inta ku koobneed wax dhib oo kaloo dhacayna ma jirin laakiin waxay saamaysa magaalada ganacsiga iyo taraawiixda iyo afuraad wanaagsan iyo ramadaan kariim dadkii iskugu hambalyeynay saasay dhibaato ku jirtay laakiin alxamdulilah dhibaatadan intaas ay ku koobneyd cabdulaahi macalin xuseen oo ka mid ah odayaasha degmada wajeer oo khadka telefoonka ugu rameeyey saare cabdixmed halkaad kala socotaana waa v o a
haatana dhegaystayaal war deg degoo naga soo gaaray magaalada muqdisho wararka haddana soo gaaraya waxay sheegayaan in rasaas iyo qaraxyo ay ka dhacayaan agagaarka madaxtooyada wararka qaar waxay sheegayaan in dagaal iyo sirsaaseen ay ka socoto agagaarka barxadda xafiiska ra-iisul wasaaraha khadka telefoonka ee muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga axmed xasan colaad axmed see waxu jiraan
aalun waxaana umahadsan tahay caawa gabaldhici xilliga afurka magaalada muqdisho ayaa waxaa dawday mar qura la maqlay qaraxyo iyo risaas isdaba socota isla markiiba waxaan ogaanay in qaraxyada iyo risaastu ay ku socoto xarunta madaxtooyada ilaa hadda aan kula hadlayo saacad ka badan ayaa waxaa qaraxyadu iyo risaastuba ay ka socdeen xarunta madaxtooyada qaar kamid a xubnaha tirsan golaha wasiirada oo ka gaabsaday in maaragtay magacooda la faafiyo oo haddana ku go'doonsan xarunta
waa gartay may maqlaysaa axmed ay ka dhacayso waa ku maqle waa gartay khadka telefoonka aad buu u xun yahay waxaan u garannay inaad tiri dabley ayaa weerartay xarunta madaxtooyada waxa dhacaya hub culus iyo qaraxyo maxay kuu sheegeen wasiirada aada la xiriirday
xaruna wasiirada waxay sheegeen in xarunta ay madaxtooyada gaar ahaan qeybta xafiiska ra-iisul wasaaraha ay ku goodoonsan yihiin rasaas xooglana ay dhacayso oo
waa tahay axmed axmed haddaadi maqlayso khadkaaga telefoonka aad buu u xun yahay waan kugu soo laaban doonaa daqiiqada kadib baan kugu soo laaban doonaa haddii aad ka dhaqaaqi karto meesha aad joogto meel signal fiican leh aad tegi kartana way fiicanta waan kugu soo celin doonaa sidaad maqlayseen axmed xasan colaad waryahayigu noo sheegay weerar ayaa wakhtigan aan idinla hadlayna socda ku socda madaxtooyada soomaaliya waxa weeraray debley loo malaynaya inay yihiin ururka al-shabaab sida uu sheegay xafiiska wasaaraha agteeda ayay rasaasu ka dhacaysay faahfaahinta tan ku xigtana waanu idiin soo gudbin doonaa mar kale ayaynu ku laaban doonaa magaalada muqdisho halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america sida aad maqlayseenna weerar aada u culus ayaa ka socda magaalada muqdisho weerarkaasoo ku socda dhismaha qasriga madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya rasaasta waxaa la sheegay inay ka bilaabantay albaabka madaxtooyada gaar ahaan albaabka xiga dhinaca safaaradda jabuuti ee magaalada muqdisho safaaradda jabuuti iyo madaxtooyada waxaa kala qaybaya jid kabacdina hadda waxaa la sheegaya rasaastu inay ka dhacayso agagaarka dhismaha ra-iisul wasaaraha faahfaahinta intaa ka badanna waxaynu ku laaban doonaa magaalada muqdisho
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a xubintii ciyaaraha iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba doodii gaabnayd marka horese dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona
warar degdeg oo goor dhoweed naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegay in dable hubaysan ay weerar ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya halkaasi oo fadhi u ah madaxweynaha soomaaliya iyo weliba dowladda soomaaliya inteeda badan wararku waxay sheegayaan in dagaal culus uu ka dhacayay agagaarka xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaa haatan macadda weerarkaas cidda ka dambeysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay weerarkaasi wixii faahfaahinee kasoo kordhana goordhow ayaanu idinla socotiin doonaa war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska isuduwaha gargaarka bini'aadanimada qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaaladda abaaraha ee ka jira soomaaliya ay uga sii dartay mushkiladii cunada ee hore u jirtay filip lazarini ayaa isagoo soo xiganayay war-saxaafadeed shalay soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobey ee looga digay xaalka cuntada iyo ammaan ee soomaaliya biliha soo socda waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la helo lacag dheeri oo gargaar oo gaadhaysa toddoba boqol oo milyan oo dollar lacagtan ayaa tan iyo dhammaadka sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka loogu talagalay in lagu kaalmeeyo dad ka badan laba milyan iyo badh dad ah oo cunno yaraani ay hayso mas-uuliyiinta hay-adaha bini'aadanimadu waxa ay walaaca ka muujiyeen xaalada nololeed ee in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo barakacyaal oo ku nool magaalada muqdisho xilli ay jirto geerida carruurta ka yaryar shanta sano iyo weliba nafaqa darra baahsan madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa isku diyaarin inuu aqal kongareeska ka codsado laba bilyan oo dollar oo wax kaga qabto qalalaasaha ka taagan dadka muhaajiriinta ah ee dalkan kasoo gelaya xuduudda uu la leeyahay dalka mexico xilli ay kumanaan caruur ah oo aan waalidkood la socon ay wadanka soo galayaan kharashkan cusub oo deg deg ah ayaa la filaya inuu madaxweynuhu ka codsado kongareeska maanta oo talaada ah waxaana lagu bixin doonaa dhismaha xarumo cusub oo lagu haya dadka qaxootiga iyo weliba dhinaca maxkamadaha iyo weliba xoojinta amniga haatanna sida aad maqlayseenba weerar ayaa ka socda dhismaha xarunta madaxtooyada soomaaliya mar kale aynu dib ugu laabanno magaalada muqdisho khadka telefoonka waxaa ku jira wariyahayaga axmed xasan colaad axmed bal noo soo koob adoo soo bilaabaya say wax u dhaceen goorta uu dagaalku bilowday
haruun adoo mahadsan caawa gabaldhicii xilliga afurka magaalada muqdisho loo fadhiistay ayaa mar qura la maqlay qaraxyo iyo weeraro isdaba jooga oo ka bilowday xarunta madaxtooyada ee looga arrimayo wadanka soomaaliya qaraxyo ayay marka hore ku bilowdeen kabacdiina weerar toosa ayaa madaxtooyada lagu galay ilaa haatan saacada aan kula hadlayo intii yareed hataa aawada aan ku kala maqnayn waxaan maqlayaa guuxa risaasta oo ka dhacaysa xarunta madaxtooyada qaar kamid a xubnaha golaha wasiirada oo halkaasi ku go-doonsan oo la hadlay oo ii sheegay inay maaragtay weli xabadda ay socoto qaar kamid a ciidamadoodii dagaalka ay ku jiraan balse weli uusan hubin in gudaha nimanka ay ku jiraan iyo in laga saaray laakiin marka hore wuxuu xaqiijiyey inay gudaha soo galeen raggii hubaysnaa ee soo weeraray xarunta madaxtooyada villa soomaaliya haaruunow xilligan aan kula hadlayna weli waxaa dhacaya risaas xoog leh ayaa xarunta ka dhexaysa madaxtooyada waa garta risaasta aada maqlayso ma risaas oo mashingaadno iyo qoryo fudud ka dhacaysa mise waa qaraxyo
qaraxyadu markii hore oo dagaalka uu bilaabanaya ayay bilowdeen balse hadda qaraxyo ma la maqlayo hadda waxa la maqlayo waa qoryaha mashiigaanada oo risaasta xooggale ay ka dhexayso noocyadooda kala duwan laakiin ilaa hadda lama oga khasaaraha iyo dhimashada iyo dhaawaca iyo in raggii soo weeraray madaxtooyada ay weli ku jiraan iyo in laga saaray balse risaasta iyo guuxa ayaan maqlaynaa oo ka dhacaya xarunta madaxtooyada waa gartay madaxtooyadu dhowr albaab bay leeda ugu yaraan laba albaab albaab wuxuu xigaa dhinaca boondheere dhinaca kale ee safaaradda jabuuti na albaab kale ayaa xiga midkee bay kasoo galeen wararka aan ilaa hadda helayna waxay sheegayaan in dhinaca safaaradda jabuuti albaabka xiga ay kasoo galeen bal naga noo faahfaahay weerarkan ka hor waxa dhacay al-shabaab waxaan ognahay marka ay meelo weeraraan inuu qarax ku bilowda baabuur isqarxiya ama qof isqarxiya ma maqashay wararkaas
haarunow sida aad aniga wararka igu soo gaarayaan waxay tilmaamayaan in markii hore qaraxyo weerarka uu ku bilowday dhowr jahana laga soo galay safaarada jabuuti iyo halkii hore hadda kahor madaxtooyada laga weeraray in qaraxyadu ay ka bilowdeen eryadaas dhinaca kale oo hoos markii loo dego dhinaca wardhigley oo ku aadan dhinaca xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo halka ay ku dhex yaalaan ayagana waxaa la sheegayay rag kale halkaasi ay kasoo galeen gudahana ay iskugu soo wada galeen marka dhowr jaho ayaa laga soo galay madaxtooyada sidii lay sheegay qaraxyeyna ku bilowdeen kabacdina weerar toosa ayaa bilowday waa gartay dadka aada la xidhiidhay maxaan ku idhahdaa dabcan xaalad waxay ku sugan yihiin maxaan ku idhahdaa amniyo aada u xasaasiya markay ma kuu sheegeen cududa iyo xoogga dadka meesha soo galay iyo baaxadda dagaalka ka dhacay madaxtooyada dhexdeeda may kuu sheegeen
mid ka mid a xubnaha golaha wasiirada laakiin ka gaabsaday inaan carabaabo oo la hadlay oo ku sugan hadda xarunta wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu ii sheegay in risaasta iyo qaraxyadu markii ay bilaawdeen markiiba gudaha lasoo galay risaasta ay bilaabatay mar qura ayaan darshida ka fiiriyo ayuu ugu yidhi sida wax u socdaan laakiin waan qiyaasi waay uu yidhi halkaas ayaanu ku jiraa qaraxyada iyo risaasta dhacaysa ayaan maqlayaa xaalka siduu yahay ma aqaan ma tilmaami karo ayuu ugu yidhi balse wuxuu yidhi xaaladdu waa mid cakiran oo dhinac kasto markaad fiiriso xaruntii madaxtooyada risaas ay ka dhacayso marka waxaa kaloo la sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iminka uusan ku sugnayn xarunta madaxtooyada oo uu ka maqan yahay xarunta madaxtooyada laakiin lama sheegin halka uu ku maqan yahay
waa gartay waa gartay markaad fiiriso dhinaca axmedow adigaa dabcan mar walba taga madaxtooyada oo warar arrimo warar iyo warbaahin u aada madaxtooyada jidadkan laga gelayo albaabada laga gelayo ma albaabka iyo ciidan ku sugan yihiin albaabka haddii la dhaafo xafiisyadii ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasiirada miyaa loo gudbayaa mise waxay leeyihiin maxaanku idhaahdaa kontarollo kala dambeeyo oo ammaan bay leeyihiin markaad eegto in hadda ka hor la weeraray madaxtooyada
haaruunow xarunta madaxtooyada hor marka hore waa dhowr jagboonti oo culus ayaa la dhigay waxaana laga gadaa hal albaab ayaa laga galaa xarunta madaxtooyada halka albaab oo laga galo waa dhinaca wadada marka almukarama wada kasoo leexata ayaa daarigta looga galaa wadooyinka kale oo madaxtooyada ama sirida soomaaliya soo geli jiray dhammaantood waa la wada xiray degboontiyo culus iyo dhagxaan culus ayaa la dhigay marka raggani hubaysan maantay ama maqribnimadii maanta galay meesha waxaan dareemaynaa in marka hore ay ku galeen hab qaraxyo ah kadibna rag diyaarsanaa ay saas ay ku galeen marka ma sheegi karo albaabka ay si daaragtii ay uga galeen marka hore laakiin waxaa hubaal ah inay xaruntii ay galeen risaas ka socoto xubno badan oo wasiirada ah iyo shaqaalo badan oo dawladda ka tirsan ama madaxtooyada ama xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba ay ku gordoonsan yihiin xarunta madaxtooyada
waa gartay markaan eegno axmedow weeraradan maalmahan weeraro aada u culus baa ka dhacayay oo magaalada dowladdu xalay oo ugu dambeysay shir dhinaca amniga ayay yeesheen golaha wasiirada guddiga xildhibaanada ee dhinaca amniga qaabilsan laamihii amniga xalay ugu dambeysay ayay shirayeen bal waxaad wax yar ku laabataa go-aamadii ka soo baxay waxyaabihii ay soo jeediyeen saakana baaritaano ayaa ka dhacayay wadooyinka qaarkood bal wax yar ku laabo waxa ay ka hadleen sida ay sheegeen ammaanka u sugayaan waxa dhacay haddana aan ka hadalno markaas
xaaruuna sida aad ka warqabto dowladdu mar kasto waxay sheegtaa tilmaamo ku aadan inay amniga ay wax ka qabanayso oo tallaabooyin cadcad ay qaadayso hadda ka hor waad ka warqabtaa markii ugu dambeysay oo baarlamanka weerar toosa lagu qaado in wasiirkii amniga dowladda u qaabilsanaa oo iscasilay marka waxaa dareemaysa dowladdu mar kasto inay ka hadlayso xagga amniga iyo awoodda ay saarayso laakiin haddana waxaa muuqata in xarakada al-shabaab oo si xoog leh uga soo horjeeda dowladda soomaaliya iyaguna ay hadalla ay kaga soo horjeedaan amnigaasi ee dowladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso wax ka duwan ayaguna inay maaragtay soo saarayaan ficilada ay ku hadlaan qaarkood magaalada laga dareemayo sidii loo galay bishaan barakeysan ee Waa gal.
ramadaan ilaa haatan intii eh, tobankii maalmood ee lasoo dhaafay ee bisha barakeysan maalin aan wax lagu dilin magaalada muqdisho ma jirto Een, maalin een, aan inta badan aan wax la rayn magaalada ma- ma jirto Een, marka waxaa dareemeysaa in xarakadu ay- markii ay ku dhawaaqeen inay labalaabayaan Een, howlgaladii magaalada muqdisho ay ka wadeen dowladuna ay hore ugu dhawaaqday inay amniga xoojinayso oo barnaamij ay ugu maxdartay nabad ku afur oo madaxweynuhu ku dhawaaqay inay arrintaasi een, ay lidda isku yihiin ay kaga soo horjeedaan Waa gartay.
Marka hadda dadka muqdisho maalmahan waxay dareemayaan amni darro cabsi intii lasoo gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan waayahay axmed waanu kugu soo laaban doonaa hadda aad baad u mahadsan tahay halkaad nagala socotaan waa lantaafka soomaaliga idaacadda voice of america si aad maqlayseena weerar aad u culus ayaa ka socda dhismaha madaxtooyada ee soomaaliya weerarka ku saabsan arrimahaasna intaysan idaacaddu dhammaan dib aan ugu laaban doonaa magaalada muqdisho
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada doodii gaabnayd waa tan caashe ibraahim cashacuud oo inoo soo diyaarisay islamarkaasna ay nala socotiisa
tan iyo intii ay dhowaan dowladda britain waddankeeda ka mamnuucday ganacsiga iyo cunista qaadka ayaa waxaa magaalada muqdisho laga dareemayey qaad xaddhaaf ah oo intii hore ka badan kaas oo ay dadka ka ganacsadaa ay sheegayaan in qiimaha qaadka ee magaalada muqdisho uu si weyn hoos ugu dhacay oo uu gaaray qiimo ka yara lacag shilin soomaali ah oo u dhiganta shan dollar marduufkii qaadka ah isagoo markii horena uu qiimihiisu ahaa labaatan dollar iyo wax ka badan haddaba saameynta qaadkan ku soo batay magaalada muqdisho iyo sida lagu xakamayn karo ayaan ku eegaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qaybgelaya cabdulqaadir isaaq cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada degan magaalada muqdisho iyo xabiibo cismaan oo iyana ka mid ah dumarka ka ganacsada qaadka oo joogta magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysaan ku bilaabaya waxay tahay bal sida aad labadiinaba u aragtaan qaadkan magaalada muqdisho baryahan dambe kusoo batay waxaan ku bilaabayaa xabiibo cismaan oo qaadka ka ganacsata xabiiba abay anigu qaadkii ma kusoo galay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama qof masaakiin oo beri jiraasanayay qaadkiina soo bashay raqiibkii aad ugu faraxsanaa lagu qaasanay adigana dadka magaalada muqdisho aad ka mid tahay cabdulqaadir bal waxaad ka warantaa sida aad u aragtid qaadkan een, faraha badan leh ee maalmahan u dambeeyey muqdisho kusoo qulqulaya caasha waxaan ogsoonahay in bisha ramadaan in lagu diro oo ahayd bishii cibaadada ah ee la cibaadeysanayay ee ummadda islaamka ee la rabay inay masaajidada galaan at the same time waxaan hadda aan muqdisho indheheyna ku aragnaa in qaadkii oo intaas labaatan sano iyo in ka badan dhibaatooyin wadanka ku hayay inay qaad zaa'id ah wadankii lasoo geliyo annaga dhalinyaro ahaan waxaan dareemi karnaa in saameyn badan ee wadanka ay ku yeelatay arrintan een, ayna jirin maamul xoogan ee wax ka qaban karo cabdulqaadir xabiibaa marka la siinaya xabiibo een, saameyntan la sheegayo in uu qaadka een, baryahan dambe aadka ugu soo batay muqdisho wuu imaan jira qaad layskuma haysto laakiin qaadkan een, baaxadda leh intii hore ka badan ee hadda muqdisho kusoo batay inuu saameyn bulshada ku leeyahay ma kuu muuqata adiga maya maya wax bulsho oo saama kuleeya maan qaadka awalba waa la cuni jiray soo qaali lagu cuno haddana maasha allah ninkii muduufku inta labaatan doolar wuxuu ku cunaa maanta sideed doolar toddoba doolar shan doolar lix doolar wuxuu ku cunaa wuxuu ku cunaa marka wax yidhaahda hadda uu biskugeysana ma jirto dadkii baa muddada ayaa soo wada galay way wada gateen birkii way ka hadeen dadkii ku shiteen wax yidhaahda anigu ma arko haye cabdulqaadir haddii markii hore muqdisho baa laga qayli jiray sida meelo kale oo dalka soomaaliya ka midaba looga qayilo saameynta adiga kuwa muuqata ee hadda qaadkan een, faraha badan la ula yimid maxaa ka mid a dadkii eh, lacag jaban bayba ku qaylaan baa laleeyahay hadde haddii lacag jaban ay dadka ku qayilaan caasha waxaa fulmaanayso in dad badan ay hadda kusoo kusoo biiraan gruubka qayila ama ay balwada kuleh ee qaadka inay cunaan haddii maanta dhibaatadii wadanka xilli waxaan ku jirnaa samatabaxa in laga samatabaxo dowlad la sameeyey een, w- wadankii waxaan isku daya hadda in construction la sameeyo dadkii lasoo jeediyey ma ahayn in waktigan aan dadkii aan bogaadin looga dhiga qaadkii raqiibta laga dhigay iyo iyo alkayfta iyo dad cusub hadda la fadhiisiiyo oo oo oo dhiigooda qaad la geliyo Een, aniga waxaan arkaa in hadda wadanka masiibo kale iyo barbareem kale loo sii horseedaayo loona baahan yahay in dadka cilmiga uleh inay ka hadlaan si kastoo lagu joojin karo barnaamijkan hadda een, wadanka kusoo kordha ee ah qaadka in aada loo raqiisiyo dadka lagu Waa lagu tahay.
inbaadgareeyo ina waa dadka tahay bal kordha ay bartaan xabiibaan siiyo qaad cunowga.
xabiib waad maqlaysaa soo maaha een, waxyaabaha uu ka dhawaajinayo cabdulqaadir oo magaalada muqdisho kula jooga aniga horta waxaan ku sheegayaa dadka xaal maanta jooga dad xamaasho ayay u badan yihiin ayadoon dowladda mushaar gelin ayagoo dadka badyada usoo diraan ayagoo magaalo shaqo lahayn dad meela maanta baa naagtay arab baa la muudaa ila dookaara maanta kiiskooda qaateen ay ku soo qaateen lacag jaban way gateen ilmihiiyo biil ka siisteen ninkii ku xunjiya labaatan doolar wax yar buu ku cunay kii ma ejira wax yar buu ku cunay saasii awal waa laga ejiya labaatan boqon doolar inti bilowday hadda midna malaha anigu waxaan u arkaa haddiiba aan la deenay taaska saan u wanaagsan wax dhibaataa lahayn haya cabdulqaadir xabiibo waxay ka ganacsataa qaadka waxay leedahay da qofkii labaatan doolar ku qayli jiray hadduu hadda shan doolar ku qaylo reerkii shan iyo toban doolar baa u hartay qofkii markii hore aan qaadka iibin jirin oo kale suuqa ka baxay hadda suuqa kusoo laabtay reerkiisii biil buu u helay dhinacyadaasoo dhan ma ka fiirisay xabiibo taabanayso marka ay xabiibo fiiriso qofkii awal balwada lahaay ee labaatan doolar ama soddon doolar ku cuni jiray wixii asiga u teedgarooway markii xabiibo keliya ay fiiriso ma la fiiriyo dadka cusub nadiifka ahay shalay ama hadda for example aniga hadda xaafadda aan deganahay dhalinyaro markaan ahayn ramadaanti markii la gaaro habeenkii markii sharaawiix aan soo dukano dhalinyarada laamiyadii ku sheekaysa jirtay hadda laakiin dhalinyarada waxaa u fududaatay qof walba inuu qaad qaato guri fadhiisto ma lisweydiiyo dhalinyarada cusub ama jiilka cusub ama dadka cusub ee u fududaatay inay hadda balwadi galaan awal ka xanibiisa qarash ahaan iyo dhaqaale ahaan wadanka ka xanibaya inay balwadi sii yeeshaan waa tahay xabiibaan siinaya waad maqlaysaa cabdulqaadir wuxuu leeyahay qofkii markii hore in yar cuni jiray xataa hadda waxaa u fududaatay inuu in badan cuno oo waktigii uu ku dhafri jiray wakti ka badan uu soo jeedo intaasoo qof oo maalintii wada jiifta soo bulshadii kama maqna uu leeyahay
saadka baora la cuni jiray isagoo qaaliya ayaa la cuni jiray qofkuu jiifuu jiifi jiray booseedana ma jiifayo anigu hadda waxaan u arkaa anigu qaadkii intaan geli jiray labaatan iyo afar sana galaa burburkii qaad intaan geliyo waxaan u arkaa qaadka maanta xilliga uu joogo xilli uu ka fiican jirin waayo anaga dhibaato badan lagu soo gaartay waana lagu daawici jiray waana lagu dili jiray waana laga dhici jiray mid badan ku qabnay hadda waxna dhacaa iyo wax dhibaatada midna male waxaan arkaa soomaaliya haddaysa qaad badaynayn inay saas waa nin walba biira kaco waa tahay waaya ugu dambeyntii waxaan rabaa haddii marka qaadkii hadda magaalada muqdisho uu kusoo batay oo sida la sheegayo qaadkii uu ka yimid labaatan doolar inta marduufkii ka yimid uu shan doolar iyo wax ka yar hadda uu joogo ilaa hal doolar iyo bar bay dadku sheegayaan oo sidaa uu u raqiisay ma jirtaa bal qaab lagu xakameyn karo sida kuu muuqata xabiiba qaadkan oad ka ganacsataa qaab ma kuu muuqataa bal qaadkan faraha badan lee soo jabay lagu dhimi karo si bulshada qaadka cuntaa ay inteedii hore ugu koobnaato ama uga sayiraato kuwa cusub aanay ugu soo biirin horta soo horta qaadka ujeedid meesha uu ka baxo ama afrikada uu ka baxo qaadka ma cunaa soomaalidu qaadka aad iyo aada u sida hadda ciidamada hadda furmaa ku jira oo kale sida dadka baagmuudada oo kale sida dadka shaqaysta oo kale kulligood qaada cunaa waxa magaalada kalaga waa qaad waxaan aan caaisha aniga waxaan ku darsan lahay marka caqliga laga shaqaysiiyo caaisha wadamo badan ee adduunka naga naga dhaqaano badan naga cilmi badan naga horumarsan aqaadka diiday for example hadda last time waxa ugu dambeeya wadamada diiday waa dowladda ingiriiska dowladda ingiriiska maanta qaad wax saameyn weyn oo anaga nagu hayo kuma sameynin inay maanta diidda ee dhahdo wadanka qaad lama soo gelinayo waa waxyaaba ayaga ay arkeen oo annaga arki weyne maanta xamar waxaa nala jooga dad badan oo kasoo qaxay kenya hantidooda kasoo cararay annagoo intaas kenya dhib aan ku qabnay in maanta intaasoo bilyan oo lacag aan ku bixino oo wadankeena xiriiqa xooti ay ka furan tahay lacag macsata inta bixiso caleen ama sida lagu beero qof soomaaliya oo cilmi ulahay ma jiro noola keeno for example qaadka maanta caasho anaa arkay markaad shankaaga saarto qaadka waxa kasoo uraayo you can imagine wax xataa oo normal ma ahan caleen normal maaha intaas milyan aan ku investi garayno annagana aan waxba aan ka gadan dowladda kenya business transaction kale aana naga dhixin annaga xataa hantideena ay haystaan horta cilmi darro iyo nasiib xumo dowladda iyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed ba kusoo habsatay at least haddii xataa wadankii oo annaga addiction dhiigeena ku noqdo qaadka inna laga yareeyo oo wadankaan lagu sii fasaadin lacagta aan gelinana annaga ayna soo geliyaan oo si business kale aan ula sameyno wadankaas ama business policy kale aan noola sameeyo oo business exchange aan wadanka la sameyno aan ku darsaa aniga oo micnihii waxaad ula jeedaa qaadka markuu soomaaliya yimaado ama muqdisho uu yimaado yaan lacag la celinayna ganacsi kale ha u laabto masaase hadalkaagu for sure annaga fruitsaan obaxo malayaan leenahay waxyaaba badan aan leenahay aan ka dhigno wixii haddii xataa annaga aan dhaafi weyne aan ganacsi ugu bedelno dowladda kenya waxyaaba badan ay u baahan tahay wadankeena wadataa lagu bedelo si ganacsiya annaga xataa lacagtaas naga baxayso wadankaa u baahan wadankeena u baahan marka ganacsada soomaaliya aa ka fikiraan diilahay waa tahay waxaan siinayaa xabiibo xabiiboy sida muuqata labaatan diyaaradood oo qaada markay magaalada muqdisho keliya ay soo gasho ee lacag laabato waa wax aada u adag mar haddii qaadkii uu soo batay ma kula tahay in la gaaray xilligii ama siyaasad cusub loo dejin lahaa iibka qaadka oo dowladaha kenya iyo soomaaliya ay ay ay heshiis cusub ku wada geli lahaayeen habkay bal wax isku weedaarsanayaan horta qaadku waa ganacsi ninka beerta iskala qaadoo soo gurtaa lacag ku bedeshaa kana wuu sarata sarata laakiin hadda ingiriiska uu sheegaya wiilkaanu ingiriiska jaad muxuu jira waxa cuni jira waa soomaalida ingiriiska joog waxay ka soo jeedeen waa soomaalinta ingiriiska jaad ku cunta kabarada kabarada fiican soomaaliya meel walba joogtaa dalada isticmaasha wax marka soomaaliya dalba ka dhigi kara malahan waayo ayaa dalada jeclaada dhow wuxuu ka degi jiray muqdisho iyo beledweyne iyo gaalkacay hadda wuxuu ka degaa beledweyne wuxuu ka degaa galguduud gureexeed wuxuu ka degaa cadaada wuxuu ka degaa gaalkacyo intaa oo magaalada ka degaa inta muqdisho waxaa ka dega labaatan diyaarood ganacsiga waa laisku cayriyaa waa laisku cayriyaa waa laisku cayriyaa marka dambe nimaa suuqa u haro hadda waxaan waxan waxay gubayaan inanta isku cayriyaan isku cayriyaan si suuqa u haro saas unbay rabaan hadda mooyaane ganacsiga sii taagan ma rabaan waa tahay cabdulqaadir maxay kula tahay soomaalida iyadaaba isfilisaysaa la leeyahay qofka waxaa la rabaa in uu fikiro marka qof maanta xamaali ahay ama gaarigacan waday markuu inta shan dollar uu naftiisa kasoo qasbay uu qaad ku iibsado straight shantaas dollar waxay u aadeysaa ninka madowga ee beerta iskale aa ka faa-iidayo laakiin marka adiga aada isbaanlees aad soo gurato ama cambe aada soo gurato aada dowladda kenya u dhiibto qaadka lagu soo gudbiyo caashir lacag badan iyo waxyaaba badan aa nooga badbaadi lahay waxaana aaminsanahay lacagta ugu badan ee wadanka soomaaliya maanta wadan shisheeye ay siiso lacagtaas khaaska lagu iibiyaan aan aan aan ictiqaadsana inay tahay oo aanan jirin wax documentationa wax xataa businesska bedelasha aanan ku jirin oo lacag cad caleen aan kusoo qaadano ayna ku qanacsan yihiin dadkeena ganacsada ama waxbartay ee soomaalida ah marka waxaan ka codsan lahay in soomaalida dad hal qof iyo laba qof go-aan ma qaadan karo waa in nidaam loo helaa dadkan waa in boolas inta la sameeyaa dowladda kenya lala hadlaa la yidhahdaa qaadaa idinka qaadanaynaa annagana barodha siyasainsiinanaa ganacsadana loo sheegaa qaadka keensata procedurkaas inay maraan ninkaana marina uusan qaad waddanka soo geli karin waa in nidaam saas ma la helaa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka qaybgelayay cabdulqaadir isxaaq cabdiraxmaan oo ka mid a dhallinyarada deggan magaalada muqdisho iyo sidoo kale xabiibe cismaan oo ka ganacsata qaadka iyana waxay joogtaa magaalada muqdisho intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
halkaaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america washington intaasna waxaa noogu dhammaatay doodii gaabnayd ee maanta haatanna goordha waxaynu ku laaban doonaa magaalada muqdisho laakiin inta ka horeysa bal wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa aan idiin guud maro sidii aad warkaba ku maqlayseenba weerar ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya weerarkaasi oo loo malaynayo inay ka dambeeyaan ururka al-shabaab caawa fiidkii ayaa la sheegay in deblobi hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha madaxtooyada ee villa soomaaliya ilaa haatan khasaaruhu ma cadda wararka qaar ayaa sheegaya in debleydaasi ay ka dagaalamayaan barxad u dhow aqalka ra-iisul wasaaraha ee ku dhex yaala madaxtooyada xafiiska ra-iisul wasaaraha ee ku dhex yaala madaxtooyada soomaaliya dhinaca kalena war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska iskuduwaha gargaarka bani-aadminimada ee qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaalada abaaraha ay in xaaladda abaaraha ka jirta soomaaliya ay kasii darayso uga sii darayso mushkiladii cuntada wararka kale waynu kusoo laaban doonaa laakiin haatan aynu ku laabano magaalada muqdisho haatan waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga axmed xasan colaad axmed maxaa soo kordhay
haaruno hadda waxaad moodaa in risaastii xoogga laheyd oo dhacaysay in ay qabowday balse ilaa hadda ma kala cadda xaalku sida oo ku dhammaaday qaar kamid a madaxtooyada dad ku sugan oo la xiriirina waxay sheegeen hadda risaastu ay aada usii qaboobayso laakiin ma cadday karna ayay u yiraheen sida ay maaragtay wax ugu ay ku dhammaadeen marka risaastii iyo qaraxyadii ka bilaawda caawa afurkii magaalada muqdisho oo qaatay muddo ka badan hal saac iyo soddon daqiiqo ayaa hadda waxaad moodaa xoogaha inay maaragtay yaro isbedelayso oo ay sii aan la maqlayn dhawaqa risaasta xooggii sida ay u dhacaysay laakiin khasaaraha iyo dhimashadii iyo dhaawacii ee ka dhashay weerarkaasi ilaa hadda ma cadda oo oo maaragtay si faahfaahsan loogama hayo waa gartay wararka qaar een, oo warbaahinta kale ay sheegayaan waxay sheegayaan in waxa qa- dad qaar waxay ka hadlayaan meydad lagu arkay meelo ka mida eh, gudaha madaxtooyada ilaa hadda ma cadda meydadkaas dadaa yihiin Eh, sidoo kale gudaha ayaad sheegtay goor dhoweyd inay ka dagaalamayeen agagaarka xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska wasiirka eh, maaliyadda marka een, ma- maku soo gaareen wax wara oo ku saabsan khasaaraha dhacay
Een, xaruno ilaa hadda een, khasaaraha inta og la egyahay een, ma ay soo gaarin oo si faahfaahsanna loogama hayo Ee, balse een, waxaa xaqiiqo ah een, risaasta iyo qaracyada xoogga lahaa ee ilaa caawa dhacay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac intaba ay ka dhalan karaan laakiin tirakooba ahaan een, ilaa hadda ma hayo imana soo gaarin inta ay laag tahay dhimashada iyo dhaawaca weerarkii een, ee- iyo qaraxyadii een, caawa ka dhacay xarunta madaxtooyada oo ilaa hadda xataa weli caddeyn in si rasmiya loo soo afjaray Een, een, marka laakiin waxaa la ogaa doonaa oo maaragtay dawladdu ay maaragtay ay arrimahaasi wax weyn ay ka qabato isbeddel oo yimaado oo tirakoob rasmiya markaas ayaa la heli karaa waayo aad baad umahadsan tahay korohay axmed xasan colaad waan kugu soo laaban doonaa khadka telefoonka isna waxaa ku jira afhayeenka dowladda soomaaliya ridwaan xaaji cabdi ridwaan say wax u jiraan
aad baa umahadsan tahay haaron dabcan eh, sidaad u maqasheenba eh, kooxaha nabaddiidka ayaa eh, weerar ku soo qaaday madaxtooyada oo isku dayay inay dhibaato geystaan laakiin alxamdulilah eh, ilaa iyo hadda waxaad moodaa inay ku guuldaraysteen eh, qorshahaas ay ay doonayeen inay eh, dhibaato ugu waa geystaan waa gartay eh, marka hal- halkee bay gaareen dab madaxtooyada ama, eh, dableydaan xarunta dowladda.
halkee bay gaareen marka waxaa wararku nagu soo gaaray nagu maqaalaha gudaha inay u galeen agagaarka xari- xafiiska ra-iisul wasaaraha inay gudaha u galeen iyo in kale ma noo xa- kala xaqiijin kartaa
Een, ilaa iyo hadda walaal een, ma hayno war sheegaya inay inay galeen eh, xafiiska ra-iisul wasaaraha laakiin waa ay jirtaa inay eh, isku dayeen inay xoog kusoo galaan een, waana suuragal dee hal ama laba iyaga kamida inay gudaha galeen laakiin wax khasaaro oo weyn oo hadda ay geysteen ma lahan Eh, welina een, waxaad moodaa in si rasmi ah aanan ogeyn waxa khasaaraha ah Eh, waana lasoo afjari doonaa haddii ilaahay idmo, waa eh, waa waqti gartay dhow.
Su- su-aasha muhiimka la isweydiinaya dhegeystayaasha annaga waxa weeyaan ra-iisul wasaarihii madaxweynihii wasiiradii ma bad qabaan
alxamdulilah aada iyo aad ay u fiican yihiin dhammaantood waa uh, maaragtay la hadlay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada qaarkood iyo madaxweynaha iyo eh, in badan oo kamida dadka eh, ka howlgala xarunta madaxtooyada dhammaantood waa ay fiican yihiin wax dhibaato ah oo soo gaaray nacdayaraasi ma jirto waa gartay marka waxaad leedahay weerarkan wax mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo hadda wax ka soo gaareen ilaa hadda intaan ognahay ma jirto
ma jiraan walaal ma jiraan waa gartay say ku soo galeen weerar baa hadda ka hor ka dhacay madaxtooyada weerar labaad oo intaan la eg siduu ku dhacay ridwan
Een, walaal dee dabcan waa la socotaa een, dhibaatooyinka ay kooxahan maleegayaan ama shacab ha ugeystaan ama mas-uuliyiin dowlada ha ugeystaan Een, qof eh, isagu dee wax qarxinaya ama isqarxinaya wax wuu weerari karaa laakiin een, dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed runtii waxaa ka go-an inay eh, waqti kasta ku qaadatee sidii ay kusoo afjari lahaayeen ay kusoo afjaraan Een, welina hadda dee rasmi ahaan sida ay kusoo galeen ama haddii een, ay ay aragtay meesha ay doonayeen inay Waa kasoo galaan waxyaabahaas oo dhan waa wax eh, dib Waaya.
haddii ilaahay idmo dee eh, qaybaha qaabilsan marka ay soo hol- marka howlgalka uu soo dhammaado Aad ayaa baad u wixii mahadsan tahay.
natiijo la ogaan doonaa aad baad u mahadsan Ilaahay tahay aad baad u mahadsan tahay ridwaan xaaji cabdiweli afhayeenka dowladda soomaaliya si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuuna ka hadlayey weerarka al-shabaab ku qaadeen dhismaha madaxtooyada soomaaliya wararka arrintaa ku saabsan iyo faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan bogyaga internetka v o a somaly com iyo weliba idaacadaha iyaga soo socda idaacadayadiina waa naga intaas waa anigoo haruun macruuf ee xuseen barre aadan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.